imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee matayos wacdigii ciise dadku ku wacdiyey markuu buurta joogay markuu dadkii badnaa arkay ayuu buur fuulay markaasuu fadhiistay oo xertiisa ayaa u timid kolkaasuu afkiisa kala qaaday oo wax baray isagoo leh kuwa barakadaysan waxaa barakadaysan kuwa xagga ruuxa ka masaakiin ah waayo boqortooyada jannada iyagaa leh waxaa barakadaysan kuwa baroorta waayo waa la qalbi qaboojin doonaa waxaa barakadaysan kuwa camal qabow waayo dhulkay dhaxli doonaan waxaa barakadaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u harraadsan waayo way dhergi doonaan waxaa barakadaysan kuwa naxariista leh waayo waa loo naxariisan doonaa waxaa barakadaysan kuwa qalbiga ka daahirsan waayo ilaah bay arki doonaan waxaa barakadaysan kuwa nabadda ka shaqeeyaa waayo waxaa loogu yeedhi doonaa wiilashii ilaah waxaa barakadaysan kuwa xaqnimada aawadeed loo silciyo waayo boqortooyada jannada iyagaa leh waad barakadaysan tihiin goortii laydiin caayo oo laydiin silciyo oo wax walba oo xun oo been ah laydinka sheego aawadey farxa oo rayreeya waayo jannada abaalgudkiinnu waa ku weyn yahay waayo sidaasay u silcin jireen nebiyadii idinka horreeyey wixii laga bartay cusbo iyo laambad idinku waxaad tihiin cusbadii dhulka laakiin haddii cusubbadu dhadhan beesho maxaa lagu cusbaynayaa dabadeed waxba tari mayso in dibadda loo tuuro oo dadku ku tunta maahee idinku waxaad tihiin iftiinkii dunida magaalo buur ku taallu ma qarsoomi karto ilays looma shido in la hoosgeliyo weel laakiin waxaa la saaraa meeshii ilayska oo wuu u iftiimaa kuwa guriga ku jira oo dhan sidaas oo kale iftiinkiinnu dadka hortiisa ha iftiimo si ay shuqulladiinna wanaagsan u arkaan oo ay aabbihiinna jannada ku jira u ammaanaan sharcigii hore iyo sharciga ciise ha u malaynina inaan u imid inaan sharciga ama qorniintii nebiyada baabbi'iyo uma aan imaan inaan baabbi'iyo laakiin waxaan u imid inaan wada yeelo runtii waxaan idinku leeyahay intaan cirka iyo dhulka idlaan xaraf ama dhibic keliya ka idlaan mayso sharciga ilaa ay wada noqdaan sidaas daraaddeed kii jebiya qaynuunnadan kuwa ugu yar midkood oo sidaas dadka u bara waxaa loogu yeedhi doonaa kan uga yar boqortooyadii jannada laakiin kii yeela oo bara waxaa loogu yeedhi doonaa kan weyn boqortooyadii jannada waayo waxaan idinku leeyahay xaqnimadiinnu haddaanay ka badnaan tan culimmada iyo farrisiinta geliba maysaan boqortooyadii jannada carada iyo dhiigqabidda waad maqasheen in kuwii hore lagu yidhi waa inaanaad dhiig qabin kii dhiig qabaa wuxuu galabsadaa xukunka laakiin waxaan idinku leeyahay mid walba oo walaalkiis u carooda wuxuu galabsadaa xukunka oo kii walaalkiis ku yidhaahda nacas yahow wuxuu galabsadaa in shirka la geeyo oo kii yidhaahda duqun yahow wuxuu galabsadaa jahannamada dabka ah haddaba haddaad hadiyaddaada meesha allabariga keento oo meeshaas aad ku xasuusatid in walaalkaa wax kuu haysto hadiyadaada ku dhaaf meeshii allabariga horteeda tag oo horta walaalkaa la soo heshii dabadeed kaalay oo hadiyadaada bixi dhaqso cadowgaaga ula heshii intaad jidka kula socoto si aan cadowgu xaakinka kuugu dhiibin xaakinkuna sharciga kuugu dhiibin oo xabsi lagugu tuurin runtii waxaan kugu leeyahay halkaas ka soo bixi maysid ilaa aad siisid beesada ugu dambaysa daahirla'aanta waad maqasheen in la yidhi waa inaanaad sinaysan laakiin waxaan idinku leeyahay nin walba oo qof dumar ah damac u eegaa durbe qalbigiisuu kaga sinaystay haddii ishaada midig ku xumayso iska bixi oo iska tuur waayo waxaa kuu wanaagsan in xibnahaaga midkaa lunto intii jidhkaaga oo dhan jahannamada lagu tuuri lahaa gacantaada midig hadday ku xumayso iska jar oo iska tuur waayo waxaa kuu wanaagsan in xubnahaaga midkaa lunto intii jidhkaaga oo dhan jahannamada geli lahaa waxaana la yidhi ku alla kii naagtiisa furaa warqaddii furniinka ha siiyo laakiin waxaan idinku leeyahay mid walba oo naagtiisa furaa sababta sinnada aawadeed ma ahe wuxuu ka dhigayaa inay sinaysato oo kii guursadaa tii la furayna waa sinaystaa dhaaraha iyo runsheegidda weliba waad maqasheen in kuwii hore lagu yidhi waa inaanad nidirradaada jebin laakiin waa inaad rabbiga u yeeshaa nidirradaada laakiin waxaan idinku leeyahay ha dhaaranninaba jannada ha ku dhaaranina waayo waa carshigii ilaah dhulkana ha ku dhaaranina waayo waa meeshuu cagihiisa dhigo yeruusaalemna ha ku dhaaranina waayo waa magaaladii boqorkii weynaa madaxaagana ha ku dhaaran waayo tin keliya kama dhigi kartid caddaan ama madow laakiin hadalkiinnu ha ahaado haa haa maya maya wixii intaas ka badan sharkuu ka yimaadaa aargudashada waad maqasheen in la yidhi il il ha loo rido iligna ilig ha loo rido laakiin waxaan idinku leeyahay sharka ha hor istaagina laakiin ku alla kii dhabanka midig kaa dharbaaxaa kan kalena ujeedi oo kii doonaya inuu ku ashtakeeyo oo qamiiskaaga kaa qaato maradaadana uddaa oo ku alla kii kugu qabsado inaad mayl la socotid laba la soco kii wax kaa barya sii oo kii doonaya inuu wax kaa ammaahdo ha ka sii jeesan jacaylka iyo dabeecadda dhaahirka ah waad maqasheen in la yidhi waa inaad deriskaaga jeclaatid oo cadowgaaga necbaatid laakiin waxaan idinku leeyahay cadowyadiinna jeclaada u duceeya kuwa idin habaara wax wanaagsan u sameeya kuwa idin necab oo ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya si aad u ahaataan wiilashii aabbihiinna jannada ku jira waayo qorraxdiisa wuxuu u soo bixiyaa kuwa xun iyo kuwo wanaagsan roobna wuu u di'iyaa kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahaynba waayo haddaad jeceshihiin kuwa idin jecel abaalkee baad leedihiin canshuurqaadayaashu miyaanay sidaas oo kala samayn haddaad salaantaan walaalihiin oo keliya maxaa dheeraad ah oo aad samaysaan dadka kale miyaanay sidaas oo kala samayn saas aawadeed u samaada sida aabbihiinna jannadu u san yahay